dhammaantiin baa kuna soo dhowaada barnaamijka cawayska washington barnaamijka cawayska washington ee caawa oo ah habeenkii u dambeeyey ee sannadka labada kun iyo koob iyo tobanka waxyaabahan idinku haya waxaa ka mid a sanadkan waxaan doonayaa inaan salaamaaye sareed iyo barwaaqiyo inaan samaa ku noolaano sablocation iyo waa inaan duco samaynaaye sidii nebi ayuubaan gacmaha sare u taagnaaye soo dhowow sareediyo ayaan saatir kugu dhehiye waa hal abuure luqmaan iyo saadaashiisa sannadka cusub ee labada kun iyo laba-iyo tobanka waxaan kaloo idiin hayaa maalin dhan oo taariikhda ku jirta oo laga waayey laba jasiiradood qaybta dambe ee barnaamijka cawayskana waxaan idinku hayaa
waaban ka ooyayaay maxaa maxaan maxaan ilaahay baan ku dhaartaya dhiiggaa istaagaye
waa labada fannaan ee qaaliga nagu ah hibe maxamed gudoon hiba nuura iyo faadimo cabdulaahi kaahin maandeeq mar kale ayaan idin leenahay sannad wanaagsan meel kastoo aad joogtaan waxaan ku bilaabay cawil siciid cali waraabe oo loo yaqaano abwaan luqmaan oo ah hal abuure soomaaliyeed oo qaar ka mida gabayadiisa aad horey ugu maqasheen barnaamijkan cawayska washington ayaa caawa waxa uu inoo hayaa gabay duco iyo saadaalba wato oo ugu talagalay inuu ku soo dhoweeyo sannadkan ay curashadiisa saacadaha uu naga xigaan ee labada kun iyo laba iyo tobanka luqmaanow soo dhowow marka hore sanad wanaagsan ayaanan kuusii horumarinaya a sanad wanaagsan caasha sanad tahay wanaagsan sanadkii baan soo dhowaynaynaa gabayadaadii qiimaha lahaa waxay nala galeen sanadkii cusub ilaahay mid khayr leh oo wax wanaagsan nagu hogaamiya allaha nooga dhigay amiin waa amiin tahay bal amiin bal sanadkan cusubna bal gabayadaadii mid ka mid ah oo sanadka weli waad ku beegtay a caasho gabay baan la- hayaa la yidhaahdo soo dhowow aan ugu talagalay sanadka cusub ah, waan tiriyey sanadkii islaamku markii uu dha- dhalanayay hadda bil bay naga horeysay waa garta Ee, kii kalena de waa kale waa ku xigaa waxaan idhi sanadkan waxaan doonayaa inaan salaamaaye sanadkan waxaan doonayaa inaan salaamaaye sareed iyo barwaaqiyo inaan samaa ku noolaano sablocation iyo waa inaan duco samaynaaye sidii nebi ayuubaan gacmaha sare u taagnaaye soo dhowow sareediyo ayaan saatir kugu dhehiye taadiisa baan ku ku dhacay saban ku afeeyey siraad iyo nalbow baxaya iyo sayma iyo roobe soo dhowow sareediyo ayaan saatir kugu dhehiye ihay samadu roob soo shubto uu dhulkuna saaco uu soofku noo dararo baan sahaadinayaaye soo dhowow sareediyo ayaan saatir kugu dhehiye suluufkiiyo abaaraha inuu saatir naga qaado oo nabadii soo noqoto baan sahaadinayaaye soo dhowow sareediyo ayaan saatir kugu dhehiye seefaha inaan tirino subuuca aan tuurno baroonkaa dadkii sugay inaan saylad lagu iibin baroonkaa dadkii sugay inaan saylad lagu iibin oo laysa saamuxo ayaan sahaadinayaaye soo dhowow sareediyo ayaan saatir kugu dhehiye soomaali baan nahay haddana ku hadla soomaali soomaali baan nahay haddana ku hadla soomaali seediyo qaraabaynu nahay gebiba soomaali seegseegii soo kala dhex galaysaa kayuu tegiye soo dhowow sareediyo ayaan saatir kugu dhehiye sunni iyo islaam baynu nahaan diini kala soocin salaadii saf loo gelayo u saxayo iimaamku sediyo qaraabaynu nahay gebiba soomaali soo dhowow sareediyo ayaan saatir kugu dheeye siyaasiintii soomaalide siyaasiintii soomaalide saraha jiif jiifay siyaasiintii soomaalide saraha jiif jiifay safarada u kala gooshayo subaxba meel jooga safarada u kala gooshayo subaxda meel jooga oo suudh xariiriyo ku jira saacadii gacanta oo taladii soomaali weyn sixi aqoon waayey inkastuu saluug jiro haddana waa saburaynaayo inay nabaddu soo noqoto baan sahaadinaynaaye soo dhowow sareed iyo ayaan saatir kugu dhehye salaankii qabiilkee la jabay gebiiba soomaali salaankii qabiilkee la jabay gebiiba soomaali suruucii ku kacay iyo fidnadii laga sancayn waayey saxan saxadii nabada luntay baan sahaadinayaaye saxan saxadii nabadoo luntay baan sahaadinaynaaye soo dhowow sareed iyo ayaan saatir kugu dhehye soddon iyo sideed madaxabow sacab tumaysaane toban iyo sagaal soo socdana waa la sugayaaye toban iyo sagaal soo socdana waa la sugayaaye inuu saarku naga soo degaan so noqono soomaali inuu saarku naga soo degaan noqono soomaali oo nabadii soo noqoto baan sahaadinayaaye oo layse saamuxo ayaan sahaadinaynaaye soo dhowow sareed iyo ayaan saatir kugu dhehye soo dhowow sareed iyo ayaan saatir kugu dhehye
allayleh waad asiibtay aamiin aamiin baan anigun raacinaya aad baad umahadsan tahay luqmaan laba jasiiradood oo la kala yidhaahdo samawa iyo takalaw ayaa maalin dhan oo taariikhda ku jirta laga waayey soddonka bisha disembar oo ku beegnayd shalay ayaa gebi ahaanba labadan jasiiradood aan lagu arag taariikhdooda siday arrinta u dhacday iyo halka ay ku yaalaan jasiiradahan waxaa inaga dharjinaya haaruun macruuf oo istuudiyaha ila fadhiya haaruunow bal la yaabkan aniga iyo dhegaystayaashaba nagu taagan bal naga saar waa sheeko la yaab leh labadan jasiiradood horta waxaa la kala yidhaha samowa iyo takalaw samowa waxaa aad u yaqaana dadka daawada ciyaartan ragbiga oo ragga aadka u xoog badan ay ciyaaraan caan bay ku tahay ciyaarta ragbiga takalawna waa jasiirad yar oo maxmiyad ahaan ay u maamusho new zealand labadan jasiiradood waxay ku yaalaan oo ay u dhexeeyaan australia xeebta australia iyo jasiiradda hawaii ee maraykanka oo ah meeshii uu ku dhashay madaxweyne barack obama marka labadan jasiiradood waxay saacad la ahaayeen hadda ka hor maraykanka maraykankuna saacadaha maraykanku waxa ay afar iyo labaatan saac ka dambeeyaan gaar ahaan saacadda hawaii afar iyo labaatan saac ayay ka dambeysaa ta new zealand laakiin labadan jasiiradood ganacsi ahaan iyo dhaqan ahaan intaba waxay ku dhow yihiin new zealand iyo australia marka waxay muddo boqol iyo sagaal iyo toban sano ah ayay saas ku soo jireen marka ganacsigii iyo xiriirkii iyo macaamilkii australia iyo new zealand markay maalin iyaga u tahay labadan jasiiradood habeenba u tahay waxaa dhibaato ku noqotay marka noloshii ganacsiga tii kale ee dadweynaha xiriirkii macaamilkii maadaama dadka indigeneska la yidhaaha asal ahaan degan labadan wadan australia new zealand ay ku badan yihiin labadan jasiiradood marka waxay danta ku qasabtay inay saacadoodii bedelaan oo ay horey u dhigaan marka maalintii khamiistii oo sagaal iyo labaatanka disembar ay ahayd shantii galabnimo markay saacadan washington inoo ahayd ayay saacadoodii hore u dhigeen afar iyo labaatan saac afar labaatan saac waa habeen iyo maalin jimcihii oo soddonka disembar ayay ka boodeen marka sabti bay ku boodeen oo koob iyo soddon marka dadkii jasiiraddu khamiis bay seexdeen laakiin waxay soo tooseen sabti oo koob iyo soddonkii disembar marka maalin dhanbay sidaa ku waayeen maalin dhanbay sidaa ku waayeen waa sheeko xiise leh waa tahay haaruun marka saacadan maadaama soddonka bisha disembar oo dhan ay ka boodeen oo hal maalin oo dhan halkaas laga laayahay marka ilaa muddo intee leeg bay jasiiradahani ku jirayaan saacadda ay sidaan ka dhigeen jasiiradahan hadda waxay sheegeen inaysan bedelayn saacadooda hadda wixii ka dambeeya oo ay la soconayaan australia iyo new zealand maadaama ganacsi ahaan macaamil ahaan dhaqan ahaan xiriir ahaan mujtamac ahaan intaba ay isku dhow yihiin laakiin sanadku markuu ahaa kun iyo sideed boqol iyo sagaashan iyo labadii markaasay samowa ay iyadu saacaddeeda bedeshay awal waxay la socon jirtay australia new zealand waxay u bedeshay saacaddii maraykanka marka hadda waxay leeyihiin halkay sidayadii hore ayaana loo qaatay maadaama adduunku isbedelayo oo ganacsigii iyo telefoonadii iyo macaamilkii adduunku casri noqonayo saacaddaa hore ee adduunka ayaan la soconaynaa bay dhaheen midda kale waxay labadan jasiiradood dadweynaha degan ay ku doodayaan suuqyada ganacsiga siiba marka australia ay tusaale ahaan sabti u tahay iyagu maadaama ay ka dambeeyaan jimca ayay u tahay marka waxay dhaheen waxaa naga khasaari jirtay hal maalin wadamadan kiristaanka waxaa laga shaqeeyaa shan maalmood waa garta marka shantii maalmood waxay dhaheen awal waxa aan shaqayn jirnay oo keliya afar maalmood hal maalin Saba- halkaa kula ayn ha sababtoo maalinta af maalinta shanaad oo jimco ah oo xiriirkooda ganacsi uu ku xiran yahay new zealand iyo australia waaba laga jiifaa waaba laga jiifaa waa sabti marka afar maalmood bay shaqayn jireen waa garta marka hadda waxay sidan ku shaqaynayaan shan maalmood marka faa'iidaysaa ku qabaan sax hal su-aal baa igu- ii kaa raacda een haaruno een soddonka bisha maadaama labadan jasiiradood ay maalin dhan ka boodeen waxaa laga yaabaa maalintaa soddonka bisha disembar inay dad fara badan ugu astaysan tahay maalmo qiimo leh sida maalmo ay isguursadeen maalmo ay carruur u dhasheen marka m- maxay ka yeeleen maalmahaas oo kale waa la weydiiyey ra-iisul wasaaraha waddanka ayaa ka hadlay Haye.
wuxuu yidhi way jiraan maalmahan qadiimigeed ee taariikha ee xusuusta u leh dadka laakiin dhinaca kale buu yidhi haddaad ka eegto taariikh baan samaynaynaa caalamka oo waxaan nahay waddanka keliya wada- labada waddan ee keliya jasiiradood ee maalin dhan ka booday waana markii labaad ay samaynayaan eh, tallaabadan taariikhiga marka wuxuu u sheegay inay dhinaca kale hadday ka fiiriyaan inay maalintaas u noqonayso maalin xusuus leh Marka- oysan oysan iloobi karinba taasaa ka qiimo weyn buu leeyahay dhinaca kale markaad ka eegto ha waa tahay aad baa mahadsan tahay haaruun waa hagaag waa hagaag sidaan dhegaystayaal horeba idinku ballan qaaday qaybtan dambe ee barnaamijka cawayska washington ee caawa oo ah habeenkii u dambeeyey sannadka labada kun iyo koob iyo tobanka waxaan gartay inaan ku marti sooro laba ka mid a fanaaniinteenna qaaliga ah ee soomaaliyeed waa faadumo cabdulaahi kaahin maandeeq oo laga yaabo inaydnan waayadan heesaheeda mooyaane aydnan codkeeda si toosa u maqlin iyo sidoo kale fanaanada kale ee qaaliga ah ee hibe maxamed hudoon hibanuura oo iyadana caawa dhiigga ina dhaqaajin doonta waxay kala joogaan magaalada minneabolis ee dalkana maraykanka iyo london ayay kala joogaan labada fanaan hibe maxamed iyo maandeeq marka ugu horraysa sannad wanaagsan sanad wanaagsan sanad wanaagsan waxaa tihiin laba fanaaniina oo soomaaliyeed oo aada loo jecel yahay oo barnaamijkan caweyska washington ee sanadka cusub aanu ku furaynana aan idin xushay marka labadiinaba waxaan horta marka ugu horreysa inaad isasalaantaan ismarxabaysiisaan kadib fanaan walba uu heesta uu sanadka ugu talagalay iyo salaanta u jeedinayo bulshadii soomaaliyeed aad kala herdhowdeen inaad ku xujisaan waxaan ku bilaabaya marka ugu horreysa maandeeq maandeeqay waxaan salaamayaa sanad wanaagsan horta hooya ca- adigaan ku salaamayaa waa kaa qaada maandeeq aad baad mahadsan tahay caasha cuud baan salaamay marka xigtana hiba nuura hiba maxamed hodoon oo naftayda ah hiba nuura ayaan salaamay faadumay waan kaa qaaday waxa kaloon salaamaya haddii ilaahay yidhaahdo waa dalays iyo nagruumo iyo guduudo intaana labadeenaba waa salaamaynaa dabeetana sanadka cusub ilaahay waxaan baryayaa waa in ilaahay sanad wanaagsan inooga dhigo oo sanad barwaaqala inooga dhigo oo sanad ilaahay soomaali isu keena inaga dhigo oo ilaahay sanad caafimaad qaba inoogu inoogu bisho oo ilaahay boggeena burcad isu mariyo oo ilaahay isu keen keeno oo ilaahay qalbigeena isu wanaajiyo oo ilaahay isu keen soo jeediyo ayaan ilaahay ka baryayaa ummadda islaamkana sanad wanaagsan baan ku salaamaya iyo fanaaniinta soomaaliyeed meelay joogaanba waa tahay faadimo cabdulaahi kaahin maandeeq annaguna sanad wanaagsan oo wacan ayaanu ku leenahay kula caam wa antum Aa, bikhayr waxaa ii raacaysa wax alla waxa t v ka shaqeeya kulligiin waa wada salaamaya iyo idaacadahaba iyo idaacadahaba waxaynu nahay bax keliyaynu nahay oo waxaa laysku kaan yidhahdaa artist waa tahay faadimo cabdulaahi kaahin maandeeq dadku markay ku maqlaan salaantaada waxaad moodaa inay dhararayaan oo ay leeyihiin heesihii dabacsanaa iyo codkii khafiifka ahaa ee maandeeq aad iyo aaway aad ha maxaa waa tahibana waa taa igu raacda markiiba marka Alxamdulilaahi, marka haa.
marka sanadka cusub maxaa kusoo dhaweynaysaa maandeeqi waxaan kusoo dhaweynayaa heesta la yidhahdo godoon go'doon ha matanaa talo
ha ha haye heestani maxaad ku xulatay maandeeqi waan anoon dhegaystayaasha haye jeclahay. haye aad baad u jeceshahay ha waxaad ku jeceshahay ma noo sheegi kartaa waxaan ku jeclahay wax alla wixii tumaya oo dhan baan jeclaa haye asxaabtii dhammayd haa intii tumaysay oo dhan baa gacan wanaagsan lahayd oo aan jeclaa cali fayruus guroon jire ismaaciil yare cabdilaahi xamari maxaan ku idhaahdaa nahaari allah ya raxma kulli way wada dhinteen ilaahay waxaan ka baryaya waa in ilaahay jannada wada geeyo waa tahay ballaan qadar ka dhegaysanna hiboy aadna dul qaado waa dhinacaga Amaya, waa dhinacaga okay usoo weeyaan.
leexan doonaa waayahan wada dhegaysanna horta waxaan anigu caasha waxaan kuu sheegayaa ku- haye horta bal taada waa usoo noqon doonaa hiboy heestan qadar ma Haye, ka haye, dhegaysanaa haye haye maanta waa wada dhegaysanaynaa haa haye
adan guuldarantaa dhaxal dhaxalkaaga gaadho adan kuldaraanta dhaxalkaaga gaadho naxariisti gooye adan kuldaraanta dhaxalkaaga gaadho adan kuldaraanta dhaxalkaaga gaadho naxariisti gooye
mandeeqi aan kugu soo noqday intaanan beedka kale u gudbin haye een heestan yaa sameeyey waxaa sameeyey ciise war samee haye haye marka qisada u sameeyey iyo bal xaaladihii laga tiriyey wax ma kala socotay isagunbaa og waa garta adigu waa lagu dhibood qaadayoon haa waaya dhegaystayaasha yaanan ka dhex gelin marka haye
adiga kuyaysto raaxow gamaaye udubkayga xadba sida keed fadhiise adiga kuyaysto raaxow gamaaye udubkayga xadba sida keed fadhiise qabalkii dam weeyaan hadaad garashadiido qabalkii dam weeyaan hadaad garashadiidod gudubkayga dhaafe qabalkii dam weeyaan hadaad garashadiido qabalkii dam weeyaan hadaad garashadiidod gudubka iga dhaafe
horta fanaaniintiina een hiboy horta Ah.
horta adinku ma is dhegaysataan mise bulshadan baa idin si dhegaysataa fiican baan isku dhegaysanaa Haye.
weliba anigu maandeeq aad baan codkeeda u jeclahay aye waxaa ii sii dheer maandeeq iyo baxsan iyo magool waa dadkii markaan anigu fanka soo galay ay yarayso Ah.
gacan qabtay ee fanka igu soo barbaariyey mahad harana waan u naqaya marka baad umahadsantahay marka marka hibanuuraay.
marka heestan oo kale hadda maandeeq ay noo soo xushay ka xaggee kugu jirtaa diiwaankaaga maandeeq codkeeda oo dhan baa wuxuu igu jiraa meelan la qiyaasi karin haye Haye.
waa tahay maandeeq noo soo noqon waana doonaa waana heesayaan ku tababartayeen intaanan fanaanad noqon qaadi jiray weeyaan aad dhihi jirtay haddaan Ha, ilaaw yaa maandeeq oo kale kaa dhiga, aan aanu dhihi jiray.
kugu gargaarayn waa tahay codka maandeeq Aa, dhegaysta sacuud baan idi qaad heesahooda Ma la qaad baan idi waa cid kala wanaagsan baa maarta, tahay Aisha.
waa ta- hibanuuraay.
maya aan adigu Ha.
adig dhinaca fanka waxaan inaha heesahoo dhan qaad baan idhi heesahaygoo dhan qaad adaaba iyo ba cid aashanaa ka wanaagsanaan cod macaani idin.
maba jirtaba maya dhinaca dhinaca fanka adinkaa noo qaabilsan annagu bulshadaanu idi xiriirinaynaa haya laakiin aniga maandeeq waa macalimadaydi farxadna waxay ii tahay inaad maanta igu xidhay waa ta waa ta anigana farxad waxay ii tahay haddii labadayda dhagood maqleen hibanuurada haddaan maqlay maanta Maasha Allah.
ilaahay waxaan baryayaa waa in ilaahay nolol wanaagsan ugu tuso mar dhowna hibii dooqeeda sanadka cusub ayaan dhegaysan doonaa maandeeqi wax yaru kaadi
karanug sideedan axkabadanada sexda karanug sideedan axkabadanada sexda gacaltooyo waaye
waa tahay waxaan filayaa maandeeqi codkaaga annagii dhegaystayaashaba malaha intaasa aad afkaaga caana lagu qabay maandeeqe afkaaga caana lagu qabay cod wanaagsan insha allahu bismillahu karin afkaaga malab lagu qabay hibanuuraay waa tahay Maasha Allah.
waa tahay codkii codkii hiba annagaa weli dhegaysanaba hibooy adiguna bal Haye.
markaaga dhinacaaga waxaan ku leenahay sanad wanaagsan adiguna sanad wanaagsan kolley adigu iyo dooqaaga waa aqaanaa marka een, horta waxaa tahay qof aad wadaniyad u ah wadankii aad u tabaysa bal intaanan dooqaaga ka hor dhicin marka ugu horreysa sanad wanaagsan sanad wanaagsan haye maxaa ilaahay waxaan ka baryayaa sanadkaa bilaabmay inuu ilaahay soomaali isu keeno in ilaahay qalbigooda isu furo in ilaahay ku meelgaarka dawladda ka saaro oo aan dawlad rasmiya noqonaan ilaahay ka baryaya waa tahay dhinaca dooqa markaan fiirino iyo heesta aad bal sanadka cusub u xulayso bulshadii soomaaliyeed aad fanaanada u ahayd ee aadka kuu jeclayd ee talooyinka iyo tusaalooyinka wanaagsan kaaga bartay wallaahi waxaan dhihi lahaaba heestay ku dhan yihiin waxaan u xulayaa heesta la yidhaahdo adoo goob helisayaal waa geeridu kugu xeeran tahay haye marka hadalkaan dhihi lahaa oo dhan heestaa ka turjumaysa waayo bal annagii bal dhegays marka hore baydka hore aan wada dhegaysanno kabacdi isku soo noqono waaye hiboy waaye
adoo goob halisayaan geeridu
horta beedka ugu horey waa way kula dhegaysteen ummadii soomaaliyeed baydka ugu horeeya allah u naxariistee waxaa sameeyey maxamed cali kaariye anigii cabdulqaadir jubba waxaanu ka qaadnay shirkii adabu sababa saddex iyo sagaashankii saddex iyo sagaashankii baydkan labaadee odhanaya maxaydaanay gunlay soomaali garaadlay maadaama abwaankii dhintay anigaa ku daray baydkan labaad hal bayd buu ahaa hal baydna jubba haysto isaguna baydka labaad ahaa waa gartay marka markii aan go-aansaday heesta in loo baahan yahay oon qaado iyoan baydka labaad anigu ku daray marka baydka labaad aan dhegaysan doona adigaa sameey kaan anigu sameeyey waa ka inoo hadhay waa ta balan dhegaysan isagana haye
maandeeq mabaana weydiinba heestan iyo ra'yigeeda maandeeq hay horta nin qofkii sameeye laxankana sheego haye heesta laxankeeda iyo muusigeedaba waxaa sameeyey isna macalinkaygii uu og yahay axmed naaji sacad oo dadkii fanka igu soo gacan qabtaya oo dadkii aad iyo aad aanu aada ugu mahad celinaya kamid ah heestaas isagaa sameeyey waa tahay waa tahay baydad kalena kulle laxankuu sameeyey laxanka laxankuu sameeyey erayadan hadda aan maqlayna kaariya ka dambana aniga haddii alla yidhaa aad iyo aad waa garanay maandaaqay bal ra'yigaaga iyo heestan hibay soo xushay sanadka cusub miyaadad hooyay weydiinaysaa taa haye hayba weydiini taa haye maxaa ka oran lahay waaban ka ooyayaaye maxaa maxaan maxaan ilaahay baan ku dhaartaye dhiiggaa istaagaye maasha allah khayr allah ku siiyo faadma cabdillaahi kaay maxaa waxa weeyaan caloosheeda wixii ku jira ilaahay waa wixii hiba nuuradee loogu bixiyay ilaahay qalbigeedii nuurka un baa ilaahay kaa ku ilaahay hagaajiyay akusaara nuur adigana waa tahay hiba iyo maandeeq aad baad mahadsan tihiin kula caam waantum bikhayr sanad Kulla wanaagsan caam ayaan waantum adinka iyo bikhair, guud insha ahaan Allah.
soomaalidaba leenahay waxaan kaaga mahad celinaynaa caashaay een maaragtay xusuusta wanaagsan ee ummadayada iyo waddankayga aadna xasuusisay ayaan kaaga mahad celinaynaa adiga naftaada waan ku ogahay gaar baynu u sheekaysanaa waddaniyad baa tahay waan ku aqaan aad baad umahadsantihiin aad baad umahadsantihiin maandeeq iyo hibo sanad Waa wanaagsan yahay.
baa idin leeyahay labadiinaba haye
waa tahay waa tahay waxaan filayaa dhegaystayaal fara badan inay aad iyo aad uga wada heleen ah, labada fanaan faadimo cabdulaahi kaahin maandeeq iyo hibe maxamed hudoon hibe nuura meel kastoo aad naga maqlaysaana waxaan idin leenahay sanad wanaagsan kullu caam waantum bikhayr intaas ayaana dhegaystayaal ku soo afjarayaa barnaamijka cawayska washington ee caawa inta aanu sanadka dambe kulmi doonno waxaan dhammaanteen inoo ishaaray sanad khayr leh bishaare xambaarsan nabad iyo caanana la wada durdurto
cidiya dhulkii hooyo waa lama horaantii obey waxaa lagu hirtahay kaa tahay obey humaadiya larkani way ku hodayaan cidiya dhulkii hooyo waa lama horaantii Igaya laafteena waa inaan ku haynay Ogo karmaanaysan ogo isku ili wayay ogo ugu mahadsanani Ogo karmaanaysan ogo isku ili wayay ogo ugu mahadsanani Ugu gooy